iminka waxaan akhrinaynaa cutubka labaad ee kolosay waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan sida weyn oo aan idinku dadaalayo idinka iyo kuwa la'odikiya jooga iyo in allah intii aan arag wejigayga anoo nool inay qalbiyadoodu dhiiranaadaan iyagoo jacayl isugu xidhan iyo inay wada helaan hodantinimada hubaasha waxgarashada inay ogaadaan qarsoodiga ilaah kaas oo ah masiixa isaga waxaa ku wada qarsoon waxyaalaha qaaliga ah oo dhan oo ah xikmadda iyo aqoonta la mid ahaanshaha ciise masiix iyo ka digidda cilmiga beenta ah taas waxaan u leeyahay inaan ninna idinku khiyaanayn hadal sasabasho ah in kastoo aan idinka maqanahay xagga jidhka weliba waan idinla joogaa xagga ruuxa anigoo faraxsan oo fiirinaya nidaamkiinna iyo adkaanta rumaysadkiinna xagga masiixa haddaba sidaad u aqbasheen rabbi ciise masiix ku socda idinkoo isaga xidid ku yeeshay oo ku dhismay oo rumaysadkiinna ku adkaaday taas oo ah sidii laydiin baray oo aad u mahadnaqa iska jira yaan ninna idinku dhicin filosofigiisa iyo khiyaanadiisa bilaashka ah xagga caadooyinka dadka iyo waxyaalaha dunida ugu horreeya oo aan ka imaan xagga masiixa waayo buuxnaanta ilaahnimada oo dhammu waa ku jirtaa isagoo jir leh oo waa laydiin buuxiyey idinkoo ku jira isagoo ah madaxa taliyo kasta iyo amar kasta oo isaga xaggiisa laydinkaga guday gudniin aan gacmo lagu samayn markii aad gudniinta masiixa ku xoorteen jidhka aadmiga idinka waxaa isaga laydinkula aasay baabtiiska kaas oo isaga laydinkula soo kiciyey xagga rumaysadka aad u qabtaan xoogga ilaah oo shaqeeya oo isaga kuwii dhintay ka soo sara kiciyey idinkoo ku dhintay xadgudubyadiinnii iyo buryaqabnimadiinnii jidhkiinna ayuu weliba isaga idinla soo noolaysiiyey isagoo inaga cafiyey xadgudubyadeenni oo dhan wuxuu baabbi'iyey dacwadii inoogu qornayd qaynuunnada oo innaga geesta ahayd oo weliba intuu fogeeyey ayuu ku qodbay iskutallaabta isagu hubkuu ka qaaday taliyayaasha iyo kuwa amarka leh oo bayaan ayuu u ceebeeyey isagoo iyaga kaga guulaysanaya haddaba ninna yuusan idinku xukumin wax ku saabsan cunto ama cabid ama maalin iid ah ama bil dhalatay ama maalmaha sabtida kuwaas oo ah hooska waxyaalaha iman doona laakiinse jidhka waxaa iska leh masiixa ninna yuusan abaalgudkiinna idinka dulmin isagoo idin oggolaysiinaya is-hoosaysiinta iyo malaa'ig caabudidda oo dhexgelaya waxyaalaha uusan arkin oo micno la'aan ugu kibraya maankiisa aadmiga oo aan xajisanayn madaxa jidhka oo dhammu wax ka helo oo xubnaha iyo seedaha isku haysta oo kordhinta ilaah ku kordha nolosha cusub oo ciise masiix haddii aad masiixa kala dhimateen waxyaalaha dunida ugu horreeya maxaad sidii idinkoo dunida ku nool isaga hoosaysiisaan qaynuunnada kuwaas oo leh ha qaban ha dhadhamin ha taaban waxyaalahaas oo dhan ayaa isticmaal ku wada baabba'aya qaynuunnadu waxay ka yimaadeen amarrada iyo cilmiga dadka waxyaalahaasu sida xaqiiqada ah waxay leeyihiin muuqasho xikmad ah xagga caabudidda qof naftiisa ku qasbo iyo is-hoosaysiinta iyo saxariirinta jidhka laakiinse iyagu faa'iido ma leh ay ku hor joogsadaan dhirjinta jidhka